رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا bal waxaan ku jirnay kitaabkii الزهd والرaqaaئq ama riqaaq ayaa axaadiisteediisii noo socotay kolleyna bal khushuunadii ceeshkii rasuulka ilaahay asxaabtiisi iyo isaga iyo iyo maciishadoodu balsey ahayd axaadiisteedii bay noo socotay axaadiisan kolley aan imika kuma jirnan imaam nawowi raximah اllahu tacaala kitaabkiisan kale riyaad الsaalixiin baabkii dee labada baabee isku xigeen midna zuhdi uu yahay midna fadluljuuc oo kale badankooda waa ku talkhiisiya ama kusoo ururiya axaadiidan aan kuma jirno marka wuxuu yihi musanifku raximah اllahu tacaala xadaثna mxamed bn abi cumara qaala xadaثna sufyaanu can suhayl bn abi صaalixin can abihi can abi hurayrata qaala anahu qaal qaaluu waxay yidhaaheen yaa rasuul اllahi rasuulkii ilaahayow hal naraa ma arkaynaa rabbanaa rabbigayo yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha rabbigayo maalinta qiyaamaha ma arkaynaa ee adduunyo waa tiinu xataa axaadiisii dajaalay noo soo dhoweyd kuba marnay axadna inaanu ilaahay subxaanah watacaala fi lxayaati dunyaa kuba arkahayn ee markaa qiyaamada ilaahay miyaanu arkaynaa qaala wuxuu uhi rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu calayh hal tudaaruuna fii ru'yati shamsi fii dahirati laysat fii saxaaban hal tudaaruuna miyaa isdhibaysaanoo haddaan mina mudaararad ka dhigno mufaacalo baabkeedeenay tafaacalo aynaan kaba dhigin ma isdhibaysaanoo barhkiin barhka kale miyuu ku dhibayaa cidhiidhi uu cidhiidhiyo ama qarin uu kaba qariyo fii ru'yati shamsi cadceedda aragtideeda fii dahirati waqtigaa ay samada barhtankeeda kuba sugan tahay taasoo laysat fii saxaabatin wax daruura aan kuba sugnayn oo daruurna aanay qarinahayn qale waxaana laamay oo dee ruux kastaaba halkiisuu ka arkaya in cid cidku markaad qarinayso ka xijaabayso iyo dadkii oo meel isugu ururo si bal ay isu tusaano intay barhkood arkeen barhka kalena ay eegayaano meel la iskuma cidhiiriyo taasi ma jirto waa ru'yada waadixadee ruux kastaaba uu halkiisa kuba arkayo qaala wuxuu uhi fahal tudaaruuna miyaa isdhibaysaanoo waa xagga dee wax darara iyo waa iscidhiidhi iyo kala qarin iyo taawey fii ru'yati alqamari dayaxa aragtidiisa leylata albedri habeenka uu afariyo tobnaadka yahay waa habeenkaa dee uu dayaxu ugu taamsan yahay barhkood baa yidhi albedru waxaa loo yidhiba walistidaarati habeenkaa bil maaha waa kan hagaag dee usoo wareegsan oo kale inay inta markaa ayaamaha hore ama habeenada hore bisha iyo habeenada dambe bisha waa kan qayb u noqdo qayb un inoogaba muuqato barhkood baa yidhaha liannahu yubaadiru guruuba shamsi biduluucba oo dee markay cadceaddu dhacdo isaguna xaggan kale kasoo baxayaayo mubaadaradaas uu laba degdegayo cadceadda dhicitaankeeda uu xagga bixitaankiisu kaba soo degdegayo tan baaba loo yidhi ee bal waa habeenkaa dayaxu ugu taamsan yahay miyaa aragtidiisa laysa fii saxaabatin isagoo dee daruur ka sokaysaa jirin may taasna waxay dhaheen qaaluu lay la waayo dee waa ru'yada waadixada ah ruux kasta halka uu joogo kaba arkayo cid cid ka qarinaysa iyo cid cid ku cidhiidhiyeysa bal si loo arko in aanay jirin qaala markaa rasuulka ilaahi wuxuu yihi kollay intan kitaabulimaan baynu kusoo marnay sharaxeed iyo macnaheeda way noo horeeyeen axaadiid kalebe huwa aladii ilaah baan ku dhaartay nafsii naftaydii biyadii gacantiisa ay ku sugan tahaye laa tudaaruuna macnaa waxa weeye isma dhibaysaanoo barhkiin barhka kale ka qarin iyo ku cidhiidhiyin uu kaba ku cidhiidhiyo aragtidaas fii ru'yati rabbihum rabbigiin aragtidiisa iskuma dhibaysaan ilaa kamaa tudaaruuna fii ru'yati axadihima inta ay iskuba dhibtaan midkood waa cadcadda iyo dayaxo sifadaa weliba leh aragtidiisa mooyeed macnaa dee taasna darar ma jirto oo saa ru'yada waadixa in shaki ku jirin in cidcid ka qarinahayn in cidcid aanay ku cidhiidh yahayn dayaxi iyo cadcadda iyagoo sifadaa leh a u arkaysaan ayaa rabbigiina u arkaysaan oo waa tashbiihu alru'yati biru'ya weeye saasaa rabbigiin u arkaysaan maalinta qiyaamaha qaala rasuulka ilaahay baa wuxuu uhi maxalu shaahidku qeybtan dambe weeye fayalqa alcabda addoonkii buu la kulmayaa ilaahay oo de waa la soo saaraya waa cabdii addoomihiisa kaba mida fayaquulu wuxuu odhanayaa ayful hebelow ilaah baa subxaana wa tacaala iyadoo wax markaa turjubaanoo u dhaxeeya aanu jirin ayuu odhanayaa hebelow laftiga fulnay maka halkan faaduna waa taa damisan laamkuna wuu reeban yahay macnihiisuna waa yaa fulano markaa culimada qaarkood baa waxay dhahaan waa tarkhiim kollay dee tarkhiimku siduu ku iman jirayna ma aho hadday tarkhiim tahay dee in ama laamta la fadxiyo ama la damiyo luqadii man yantadir iyo man laa yantadir baa iman layd imaka halkana sukuun bay kusoo dabdiyeen bal taasoo saa daraaddeed buu leeyahy barhkood tarkhiimna calaa khilaaf alqiyaas bana isma calamana maaha waa de waxa weeyaan qiyaaskii waa khilaafsan yahay lakiin barhkood baa lowna waa luqa calaa xiyaaliha waxba tarkhiim maaha waa luqo gaara oo fulan la mid ah oo inta badan dee dhawaaqa uun cinda nidaa un baa la isticmaalaa waxa weeyaan oo ful marka waa luqa calaa xida iyadoon tarkhiim iyo waxyaalaha ahayn bimacnaa fulan ma ah aydanna waxa weeyaan waa ti de xarfu nida ahaydun de waxay idhahaana waa meel dhexe oo dee qariibkan hamsay u isticmaalaan baciidkiina waa iyada waa dhexdhexaad saas yodiba kawkab saadic oo kale dee jamculjawaacib uu nadminaya kuwa yimaado idhaaho waa dee nidaha dhexdhexaadkaa dee tafsiirna waa tau timaada ilaahay baa odhanaya hebelow alam ukrimka miyaanan ku karaamayn oo dee aanan xayawaankii iyo makhluuqaadkii kale oo dhan ba kaa sharifin oo aanan ku karaamayn wausawidka miyaanan kaa dhigin ruuxdee sayida oo mutabaca oo la raacaba kaa miyaanan kaaba dhigin wausawijka aanan kuu guurin oon kuu yeelin dee zawjo adiga jinsigaaga ah oo waxa weeyaan dee taas miyaanan kuu yeelin oon kuu guurin wausakir aanan sakhirin laka adiga alkhayla walibila waa fardihii iyo geelii waayo waa xayawaano adadag oo dee waxa weeyaan haddaan ilaahay taskhiirtiisu jiri waanay naga xoog badan yihiin oo cid dee dhaqan lahayd ama ku intifaaci lahayd may jirteen haddaan taskhiirtaa ilaahay jirin waa taa ilmo yari kaxaynaya markaa iyagoo quwadaa iyo taas bale haddaba aanan ku sakhirinna fardihii iyo geeli waa darka aanan kaa tegin macnaa dacka wey tar-as adigoo madax noqonaya watarbacu aada qaadanaysid mirbaacii dee ragga madaxdii ay qaadan jireen waqtigii jaahiliyada oo kale hamsada horta halkan iyo de waa litaqriir weeyo waxaa isagii lagu xambaaraya oo la qirsiinaya umuurahan ilaahay subxaana wa tacaala uguba nicmeeyey ee uu isagana ku sharifay ee uu kuba karaameeyey taas oo ahayd dee inuu adduunyo intuu joogay ilaahay baa waxaa ugu nicmeeye uu kuba shukriyo rabbigu ugu shukriyo iimaan la yimaado o rabbigii subxaana wa tacaala caabudo cibaadadii u khaalis yeelo isagoo nicamtaasba uguba shukreeya tibaa bal umuuraha ilaahay badanee uu inoogu nicmeeyey ayaa addoonkii la qirsiinayaa waanu qiranayaa sa bal maalan inoo soo socota isaga uu qiran xagga tar-asu macnaa macnuhu waxa weeyaan aada madax noqonayso takunu ra-iisa alqowmi wa kabiirahum amaa tarbacu oo jumhuur ruwaad ay sidaa kuba wariyeen barhkood baa tartacu imaka halkan muslim kuba wariyey tarbacu wuxuu imaka halkan sheekhu inoogu fasiraya taakudu lmirbaac waa laftigii rubacun adigoo wixii la helo ee dagaal lagu helay khaniimaa afar meelood meel ahaan qaadanaya oo jaahiliyadii carbeed marka la eego ninkan dee qowmka qaa'idkooda ama madaxdoodii wuxuu qaadan jiray ra-iiskoodii xoolaha lasoo helay dagaal lagu soo helay ayuu marka afar meelood loo qaybiyo meel isagaa qaadan jiray ta kale dadkii kalaa qaybsanayay taas bay mirbaac odhan jireen oo mirbaac bay odhan jireen waana ahlaljaahiliya wax samayn jireen oo macnaa waa nin madaxoo ra-iis oo mudaaca ilaahay miyaanan kaa dhigin weeye oo xaaladiisu taa tahay ama tartacu haddii la yidhaaho macnuhu oo de waxa weeyaan oo tartacu manaa tatalhu wa taciishu fii saca adoo iska raaxaysanayo oo saca iyo barwaaqo ku nool miyaanan kaa dhiginba eba lafdiga jumhuur ay kuba wariyaan ka hore weeye fayaquulu cabdigii baa wuxuu odhanayaa bala ma ilaah intaasoo dhan ba waad iigu nicmaysay fayaqulu ilaah baa wuxuu dhan qaala fayaqulu afadananta ma u malaysay oo ma u malaynaysay annaka adigu mulaaqiya mid ila kulmaya ina tahay in lagu soo saariyo lagu soo bixin oo aniga hortayda aada soo joogsan doonto on ku xisaabi doono taa miyaad u malaynaysay adduunyo intaad joogtay fayaquulu laa maba rumaysnayn de wey meye umaan malaynahayn buu odhanayaa fayaquulu ilaah baa wuxuu ku odhanayaa fainii anigu ansaaka waan ku iloobayaa kaaga tegayaa cadaab kamaa nasiitanii siaa adduunyadii aad ii ilowday ee aada bacsigii iyo soo bixintii iyo taasoo kalena aada de u rumaysnayn cibaadadaydii aada uga tagtay saasaan ana kaaga tegayaa oo cadaab iyo taas baan kugu iloobayaa ama kaaga tegaya halkaa cadaabkii uma yalqa thaaniya ilaahay mid labaad buu la kulmayaa fayaquulu wuxuu odhan ayful alam ukrimka wausawidka wauzawijka wausakir laka alkhayla walibila waadarka tar-as watarbac waa sida kii hore fayaquulu balaa kana saasuu odhan ay rabbi rabbigayow haa waxaasoo dhan waad isiisay fayaquulu wuxuu odhanayaa fadananta anaka mulaaqiya ma u malaynaysay adduunyada intaad joogtay inaad ila kulmayso fayaquulu laa may fayaquulu ilaah baa odhan fainii ansaaka kamaa nasiitanii uma yalqasa labadaasi waa gaalo ayay ahaayeen gaalnimadana caddaysanaya aakhirana aan rumaysnayn uma yalqa wuxuu la kulmayaa ilaahay athaalisa mid saddexaad fayaquulu lahu wuxuu ku odhanayaa mila dalika inta aynu soo marnoo kale ay ful alam ukrimka wausawidka wausawijka wausakhir laka alkhayla walibil waadarka taras wa tarbac fayaquulu yaa rabbi markaasaa intii markuu idhaha bala ayuu haddana ilaahay ku odhanayaa afadananta anaka mulaaqiya markaasuu kanaa ka bedelo kuwii hore wuxuu odhanaya fayaquulu yaa rabbi rabbigayow aamantu waan ku rumeeyey bika adiga wa bikitaabika wa birasulika wa sallaytu wa sumtu wa tasadaqtu waan tukaday oo waan soomay oo waan sadaqaysanayo adigana waan ku rumeeyeyba iyo kitaabkaaga iyo rusushaadiiba wayusni waa ammaanaya waa calaa nafsii maaha ilaahay buu ammaanayaa waa naftiisii de waa kanle waan tukaday waan soomay waan sadaqaystay bikhayrin khayr buu ku ammaanaya wa calaa nafsii masadaaco wanaagyo uu soo sameeyey ayuu tirinaya fayaquulu markaa ilaahay baa odhan haahunaa idan kol haddii arrinku kaa yahay ood leedahay waxaa iyo waxaa iyo waxaasoo wanaagaan sameeyo waan rumaysnaa fa haahunaa ee qif haahunaa weeye bal halkan inta lagugu markhaati furaye markhaatiyadii lagugu soo oogayo waa jawaarixdiisa waxaa ku markhaati furi isaga waa kaa waxyaalaha lahaaye halkan joogso oo haahunaa macnaa qif haahunaa weeye joogso halkan idan kol haddii xaalku taa yahay ood umuuraha sheeganayso qaala rasuulka ilaahay baa wuxuu uhi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh uma yuqaalu lahu waxaa lagu odhan alana imika nabcathu diraynaa shaahidanaa calayka waa markhaatiga iyagii adiga korkaaga ku markhaati furayay ayaan imika ayaan soo saaraynaa soo bixinaan soo diraynaaba wayatafakaru fii nafsihi markaa naftiisii isagii baa dib isugu noqonaya waa fikirayaa isagii baa fii nafsihi ayuu fikirayaa oo wuxuu odhanaya waa tan wixii kuba fikiraye min da ladii yashhadu calaya taloo ka igu markhaati furaya waa kii wa iyo cidda igu markhaati furaysa fayukhtamu calaa fiihi markhaatigu meel kaleba kama iman maayo waa meel kale waa naftiisii uno fayukhtamu calaa fiihi afkiisii baa ladaboobayaa la daboolaya alyawma nakhtimu calaa afwaahihim watukalimna aydihim watashhadu arjuluhum fayukhtamu calaa fiihi wayuqaalu lahu waxaa la odhanaya lifakidii bawdadiisi iyo walaxmii hilibkiisi iyo wacidaamii lafihiisii indiqi hadab ee ruuxa xubnihiisii ay markhaati ku yihiin ma waxbaa u qarsoomaya waa xubnihii waxaan ku samaynayey macsiyada ku sameeyey xumaanta ku sameeyey taasoo kale kuwaasaa la odhanaya hadal isaga waa kan wax dafiray waxaan dee dhab ka ahayna waa nifaaq iyo waxyaalahaas buu munaafiq buu ahaaye waa kan sheegtay yidhi acmaashaasaan soo samaynayay bawdadiisii iyo hilibkiisii iyo lafihiisii baa la odhan hadal fatandiqu way hadlaysaa fakhiduhu bawdadiisii iyo walaxmuhu hilibkiisii iyo wacidaamhu bicamali wixii uu samaynaya oo dhan bay sheegayaan taas bay sheegayaan oo de waxa weeye isagii xadiid kale inoo dambeeyo xadiid anasa oo isagii dib ula doodi doono xubnihiisaas iyo waxyaala hadalla u odhan doono de wanata ilaahay qur'aanka waqaaluu lijuluudihim lima shahidtum calayna qaaluu andaqana allahu aladii andaqa kula shay inay ku yidhaaheen markii dee hadalkii baa laga xidhay afka daboolku waa hadalkii un baa laga joojinaya carabkiisii hadalkiisa ma hadlayo xubnihiisii baa hadlaya haddana dib baa loogu fasaxaya hadalkii markaasay odhanayaan harbahoodii ku odhanayaan ku markhaati furay lima shahidtum calayna iyagina andaqana allahu aladii andaqa kula shayin wahuwa khalaqakum awala mara taasba weeye bal xadiidka anasna waa inoo dambeeyaan wadalik haddaba kaas waa ishaadkan naftiisii lama xubnihiisii ay noqonayaan kuwa markhaati ku noqonaya waa liyucdira min nafsi waa liyuziila allahu cudrahu weeye waa sie loogu cudurdaar dhameeyo ama wuxuu ku dee cudurdaartaba meesha loogaba saaro hadday cid kale markhaati ku tahay iyo hadday waxyaalo waxyaalaaba odhan lasa hadalka inoo soo socota waa si ilaahay subxaanah watacaala wixii uu ku cudurdaaran lahaaba meesha looga saaro ayuu isaga isku markhaati furaya xubnihiisiibaa ku markhaati furaya ee wuxuu ku beenin karaa waa wixii uu sameeyey waa xubnihii sameeyey markaasna ma jirto haddaba waa si loo dhammeeyo oo loo meesha looga saaro cudurdaarkiisii oo liyucdira min nafsi kole siduu turumbushti yidhaha halkan oo kale ficilkuna wuxuu u binaysan yahay lilfaacil oo liyucdara maahe waa min alicdaar macnuhu waa liyuziila allahu cudrahu min qibali nafsi na cudurdaarkiisi iyo garaawe waa sidaas si uu ilaahay meesha uga saaro weliba xaggiisa un waxaasi kaba yimaadaan in wixii uu ku cudurdaaran lahaa meeshaba ay ugaba baxaan oo dee xubnihiisiio isagii kuwa markhaati furaya aanay markaasna meesha ugu hadhinba ugu baaqi noqon wax cudurdaara oo uu ku cudurdaarto u qabsadaaba wadalika almunaafiquun haddaba kan dambe waa kii kuwaas hore waa gaalada iyo waa ku alaama waanaan anagu tan moodahay inaan kula kulmayno maanaan malaynayne isaga waa kan waxaan sheegtay waa kii munaafiqa ee afkana iimaan ka sheeganayey salaadihii masaajida imanayey muslimiintii laba tukanayey acmaal aan ka dhab ahayn laba imanayey dee gaalnimana ay u hooseyso waa kii munaafiq aha wadalika kaasi aladii yaskad llahu calayh yaskad allahu calayhi waa ka ilaahay u cadhoonayo oo dee darka lasfal min annaarna gelayaba wey baladi waxa weeye ruux dee xubnihiisii markhaati ay ku yihiin dhulkii uu isagu ku dul socday ee uu markaasna ama dul joogay ku noolaana uu markhaati ku noqonayo sida dee yowma idin tuxadidu akhbaaraha ilaahay subxaana watacaala baa yidhi rasuulka ilaahiyna wuxuu ku fasiray akhbaartaasi inay tahay dhulkii oo ruuxii yidhaahaa maalintay caynkaa iyo caynkaas ayd waxaasaad samaysay camirta kada wa kada yowma kada wa kada dee markaa waxa ruuxu u qarsoomaya dhulkii baa markhaati ah xubnihii gacmihii iyo lugihii iyobaa markhaati ah bal deesaan arina bawdadii hilibkii lafihii baa markhaati ah in bal in yowma tashhadu calayhim alsinatum waa nooc kale oo dee kaa dafiritaanka aan ahayn oo xataa carabkiina geeskale wataa qur-aanka naskiisii inuu isaguna si kale dee markhaati u noqonayo wixii baa qiranayo bal markaa umuurahaas oo dhan baa imanayo dee ruuxii markaa wuxuu qarsoomayaa ma jirto ruuxii hadduu isidhaaha is ilaaliyo oo dad kale iyoanay kugu markhaati furina dad kaleba iska ilaali de xubnihiisii muu iska ilaalin dhulkii muu iska ilaalin iskama iskama ilaalin kara weeyeen oo ma kuntum tastastiru tastatiruuna an yashhada calaykum samcukum ilaahayba ismaydaan qarin idinkoo ka baqanaya in samcigiin iyo basarkiin iyo waxyaalahaas markhaati idinkuma noqdaan kolley waana marxalo aad iyo aad u adag weeye oo ruuxii de bal hays ilaaliyo hays dhowro dee si isku dhowrayaan oo macsiyadu kaba taga un waayo wax kale ouba qarsoomaya bal ma jiraba ilaahay subxaana watacaalana aragtidiisu dee waa taa shaamilka xifdigiisu waa kaa shaamilke waa si cudurdaar looguma dhameeyo si wuxuu ku cudurdaartaba aan loogama tegin ayaa markhaatiyadanna looba yeelay bal xadiid kalena waa kan noo soo socdo wuxuu uhi muslim xadaثna abu bakr ibn nadr ibn abi nadr xadaثanii abu nadr haashim bn اlqasim waa awowgii abubakr iyo awowgiina horeba ateenu soo marmarnay kunyadiisana abubakrin ubaana magac u yaaba la yidhaaha waa qariiban kolkol magac kalena haba sheegeenela waa kaas abunadrina magaciisi waa kan hashim bn اlqasim walow kunyadiisa aada uguba shuhroobay laqab uu leeyaho qaysar la yidhaahna waa jiraayo isagana mashhuur ah wuxuu yihi markaa abunadri xadaثna cubayd llahi اlأshjaciyu can sufyaan الthawriyi can cubaydin اlmuktibi عن فضyل عن الشhعبي عن أنس بن مالك قال أنه قال kل waa سند dheero sideed buu gaadhayba imaka xadيidkan سندkiisu marka عubayd اللahi بن عubayd الرحمaن abيna عubayd الرحمaن ba la h ismigu waa مsqر ismigiisuba مsqر wy عubayd اللahi بن abي عubayd الرحمaن بن عubayd الرحمaن isaga magaciisa abu cabdiraxmaan la yidhaha laakiin waa inayn hore meerar ugu soo marnay waxaana laba idhaahaa marka la eego dadkan ruwaadda ahee sufyaanu thawri kaba wariya markay kitaab ahaan noqotayo wax isaga la qoro oo dee xifdi aanayna qoraal markay noqoto waa ahbatu nnaasi kitaaban fi thawriyiba way yidhaahan oo thawri markay noqoto kitaab ahaan iyo cid wax ka qortay oo dee axaadiidiisa qoraal ahaan kuma dabdisay ninka ugu itqaan iyo jaanibka ugu isbaat badan weeye horena waynu usoo marray waana nin hiqaaba weeye ama cubayd lmuktib kale muktib waxay ka dhigan tahay almucalimun buu la mid yahayba ina mihraan baa la yidhaahaa waa nin reer kuufa sida sufyaan iyo cubaydullah iyo qolooyinkaa hore ayuu reer kuufa yihiin waana nin taabiciintii raggii ugu dambeeyey ka midoo hiqaa weeye kale kitaabkeenan muslimna waa kan halkan riwaayo ku leh abu da-uudna waxbuu ka wariyaa laakiin kitaab uu leeyaho naasikiyo mansuuqa maaha kitaabka sunanta ayuu kaga wariyaa nasaa-ina waxbuu kagaba wariyaa waa inta uu kutubtan lixdaa kaga sugan yahay ee kitaabka abu da-uud ee naasikiyo mansuuqa usuusha ka mid maayo laakiin mualifkiisa abu da-uud ah kitaabkeenan marka muslim la eegana xadiidkan buu ku leeyahay cubayd ibnu mihraan fudayl ibnu camrin alfuqaymi waa nin hadda isagu haddaan kaa nidhi waa taabiciinta ragga ugu dambeeyey kan saadisa kaba dhig waa isla dee daba waa isla mucaasaroodeen laakiin isagaaba xagga kaba yar horeeyo saxaabo arkay ninkan saxaabo u arkay maynoo soo naqlin can shacbiy can anas ibni malikin qaala kunaa waxaan ahayn cinda rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahi agtiisaanu kuma sugnayn fadaxika uu qoslay rasuulkii ilaahay faqaala wuxuu yidhi iyadoo dadkii joogo la fadhiyo dadkuna aanay arkayn dee sabab rasuulka ilaahay laba qoslo ayuunbuu qoslay faqaala wuxuu yihi hal tadruuna miyaa ogtihiin oo garanaysaan mima adxaku miyaa ogtihiin waxaan la qoslayo en laba qoslay dee kale qosalkuna waa shay hariiba ama wax dee ba qosalkeena un maha ruux iska qoslo caadiyi ma jire waxa weeyaan waxan aan la qoslay miyaa garanaysaan qaala wuxuu yihi anas qulnaa waxaan yidhi allahu warasuulu aclam dee inaga iyaga waxba umay muuqan hadal la yidhi iyo wax kaloo laga warramayo wax kaloo lagu qoslo iyagoo u muuqday may jirin marka ilaahay rasuulkiisa og bay dhahay qaala wuxuu yihi rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu calayh min mukhaadabati lcabdi rabbah la hadalka addoonku uu la hadlayo rabbigii kaala ajrigii baan la qoslaya waa addoonkii waa dee oo la hadlaya rabbigii taas baan la qoslaya kolley alcabd waa dee masar mudaaf mmde waa mukhaadaba masr mudaafun lifaacilihi weeye oo alcabd markaa faacilkii masarkay noqonaysa waa la hadalka uu la hadlayo addoonku rabbigii maalinta qiyaamaha oo inoo soo socda hadalkaasi wuxuu yahay rasuulkii ilaahay uu laba qoslay kaas baan laba qoslayaa yaquulu wuxuu odhanayaa waa kan hadalkiia yaa rabbi rabbigayow alam tujirnii miyaanad iga badbaadin waa marka lasoo saaro min adulmi miyaanad iga aami yeelin dulmi wamaa rabuka bidalaamin lilcabiid ilaahay dee waxa weeyaan wax ma dulmiyo dulmi iyaga xaggaaga igaba yimaada miyaanad iga magan gelin oonad iga badbaadin qaala rasuulka ilaahay baa wuxu uhi yaquulu ilaahay baa odhanaya bala waan kaa badbaadiyay oo dee dulmi xaggay kaaga imanayaa ma jirto ilaahay wax ma dulmiyo naftiisa waa ka xarimaysa inuu soo maray dulmiba fayaquulu wuxuu odhanayaa fa innii anigu laa ujiisu ma banaynayo oo ma ogoli calaa nafsii naftayda korkii ilaa shaahidan mini markhaati xaggayga ka ahaaday mooye oo kal haddii dee dulmi iyo taas aan aamin aan kaba ahay anigu maanta cid igu markhaati furto camalkaygan aan sameeyey adduunye aan kusoo sameeyey markhaati ka noqoto igu markhaati furta oo naftayda ahayn ama shaahid xaggayga aan ahayn ma ogoli cid kale ma ogoliba oo igu markhaati furta ooba intaasoo dee kuwa kale waxaan jirin iyo waxyaala ama ay dee taas aniga anigu samaynba markhaatigoodu noqdo hata uu isagu leeyahay fa innii laa ujiisu calaa nafsi ilaa shaahida mina qaala wuxu uhi rasuulka ilaahay fayaquulu ilaah baa wuxuu odhanayaa kafaa binafsika alyawma calayka shahiida wabilkiraami alkaatibiina shuhuuda kafaa waxaa ku filan binafsika naftaada kale badu waa zaaid oo dee kafaa dabadeed badu way timaadaa faacilkeeda ayay iyadoo laba socoto faacilkeeda badaa zaaidada ku majruul yahay macnaa naftaada kugu filan weeye alyowma maanta shahiidan calayka weeye xaal ay tahay markhaati adiga korkaaga markhaati macnaha markhaati kale laguma doonayo mara kale laguma doonayo naftaadaaba kugu filan isagana waa kaalaha de anu naftayda un baan ogolahay wax igu markhaati fura taasun baan ogolahay haddaba iyadaa kugu filan weeye shaahid kaleba laguma doonayo mana oga dee arrinkan in xubnihiisa ay markhaati noqonayn wabilkiraami kiraamtiya ma kuwi fiicfiicnaa alkaatibiina wax qorayaa kugu filan shuhuudan iyaguna markhaati ahaanoo dee walow ay naftiisii kaba baxsan yihin imaka dee naftiisii markay isagu iyagu acdaadiisiiya waxaas ay wixii qiraan malaa'igtiina adkayn iyo taqriirun bay noqon ee dee waa naftiisii oo kale in kala dee kollay ajhuuri baan umalayna walow aanan dee ulaamin waqti horena ay ugu dambeysay xashiyada ajhuri kuleeya sharaxa bayquniyada zurqaan zurqaani leeyahay oo kale maruu xadiidkan halka mucdalka ayuu soo qaadaa hoo mithaal ahaan ay mucdalka usoo qaadaan maaha dariiqeenane waa dariiq kaloo dhacay oo iyadoo dee shacbi uun xadiidkii uu kuma taagan yahay usoo qaadaan bal markaa mithaale ayuu lahaa dee kiraabtan kaatibiintana kol hadday dee aanay addoonkii ka hadhayn isagii la socdaan uno camalkiisa loo dara si waxay jus isagii kaba mida noqdeen ayaabay noqonaysaa bal waxaan lena waa adkayn iyagu taasi dee naftiisii baa horeynaysiiyo xubnihiisii qaala wuxu uhi rasuulka ilaahay fayukhtamu calaa fiih afkiisii baa la xidhayaa alyawma nakhtimu calaa faahim hadalkii baa loo diidayaa weye maba hadli karayo waa laga joojinaya hadalkii fayuqaalu liarkaanihi xubnihiisii waa gacmihii iyo lugihiiyo baa la odhan indiqii hadal adigu hadal qaala rasuulka ilaahay baa wuxuu uhi salawaat ullaahi wasalaamu calayh fatandiqu way hadlaysaa biacmaali waa arkaantii biacmaali acmaashiisii bay ku hadlaysaa wixii uu sameeyey ayay kuba hadlaysaa wax ka farxinayana maaha waa xumaan iyo macaasi wuxuu sameeyey qaala rasuulka ilaahay baa wuxuu uhi salawaat ullaahi wasalaamu calayh uma yukhallaa baynahu wa bayna alkalaam markaa dee shahaadadii dhacdo waxaa ku markhaati furay in ay naftiisii un tahay gacmihiisii iyo lugihiisii iyo dee markaa jirhkiisii ay tahay ayaa hadalkiiyo isagiina markaa hadalkun baa laga joojiya ayaa loo loo kala dhex baxaya waa loo fasaxaya hadalkii hadalkii baa loo soo celinaya qaala markaa rasuulka ilaahi wuxuu yihi waa tantii uu kuma qosle fayaquulu wuxuu odhan bucdan lakuna wa suxqan xubnihiisii buu sheegayaa gacmihiisii iyo lugihiisii iyo juludiisii iyo acdaadiisii bucdan fogaan baa lakuna idiin sugnaatiya wa suxqan macnaa allaha idin dheereeyo allaha idin fogeeye buu odhan facankuna kuntu unaadiru markan lahaa waxba maan samaynay anigu xinkirayey ee lahaa markhaati kalena ma ogi facankuna xaggiinaan kuntu aan unaadiru mid doodaan oo waxaan aan daafacayeen anigu ciddan difaacayay idinkaan lahaa ha badbaadeen oo naarha kaba badbaadeen idinkaan lahaa kol haddii idinkaa dawaa markhaati furteen de waaye ilaahay ha idin sii dheereeyo waxa weeyaan ha idin fogeeyo taas buu odhanayaa bal adigu kolley waa xaalo aadi adoo adag weeye ruuxii oo dee xubnihiisa ay ku markhaati furayaan markaa uu isagu islaa wax inkir wax qarsoomayaana aanay jirin bal xubnihii wax sameeyay dee taas oo ay tahay dee waxa weeyaan ruuxu si kaluu isaga ilaalin karo inay kuwaasi markhaati ku noqdaani ma jirtoon ahayn inuu macsiyada iska dhowro iska ilaaliyo ka fogaado taasun wey taasun baa dee badbaadadiisu noqon isagoo waxa weeye ilaahay cabsidiina waxaa ugaba tegaya wax kale oo uga tegaya aanay jirin bal taasun bay noqona haddii kale dhulkii iyo jirhkii iyo wax kastaaba waa kuwan markhaatiga noqonaya iyadoo bal malaa'igtii iyo wixii loo qorayay iyo kitaabkii uu odhanaya markuu hortiisa dee la keeno gacanta lagaba geliyo uu arkay wax yar iyo wax weynuu sameeyey ma lihada alkitaabi laa yugaadiru sagiirata walaa kabiirata ilaa axsaaha wajaduu maa camiluu xaadiran walaa yadlimu rabuka axad adigu waa xaalo aad iyo ado adagba weeye bal taas waxa weeye arrinkuna waxaa badbaadadu waa dee ruuxa wixii ka toobadkeena wuxuu sameeyey isna dhowro is ilaaliyo macaasi ka fogaado unbay noqon xadathana zuhayr ibn xarbin baab inoo dhexeeya ma jirto kutubta qaarkood baa baab halkan soo geliysa ay kaba dhigaan bal rasuulka ilaahay iyo aalkiisa maciishadoodii iyo noloshoodii waayo axaadiiay noo bilaabaysnaa noocaasa barhkoodu way soo geliyaanba laakiin inaga dee waa abwaabtaa iskuba xigta xadiidkan inoogu soo horeeyana waa xadiid aan kitaabu zakaat kusoo maray saa daraaddeed buu kun iyo shan iyo konton raqamkaas inoogu sugan yahay waa kitaabu zakaat xadaana zuhayr xadaanii zuhayr ibnu xarbin qaala xadaanaa moxamed ibnu fudayli can abihi can cumaarata bni lqacqaaci can abi zurcata can abi hurayrata qaala qaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam allahuma ilaahayow ijcal ka yeel risqa aali muxamedin muxamed aalkiisa risqigooda quutan quud ka yeel waxay ku noolaadaan wax dee waxa weeyaan kafaafa oo ay ku noolaadaan uun ka yeel oo dee faqri aada u mudqico intay gaajoodaan gaajo ay la rafaadaanna taa ka badbaadi oo ka ilaali haninimo iyo wax dee xadgudubsiisanay ilaahu kaba dhowro waxaad ka dhigtaa risiqooda kafaaf iyo intaa iyaga kuba filan iyo qadar kifaayadooda bal kolley lafdi baa inoo dambeeya ootan kuba fasiranayno walow qoodka imika halkan dee sheekuba saasuu kuba fasiray kifaayatu min gayri israaf waa wix iyaga ku filanun iyadoon israaf iyo wax ziyaadiyi aanay jirin dee taqtiirna ama cidhiidhi badanna aanu jirin barhkood baa qoodka kuba fasiray maa yasudu ramq oo bal waa si malaa kutubtiisa qaarkood imaam nawowi ahl algariib kaba soo naqliya sida riyaadka oo kale iyabe balquudka lafdi baa inoo soo socda halkan xadiidka duruqdiisna halkan quud bedelkeeda kafaafay ahayd waana macnahan kuba fasirayno kolley waadna arki doonaa bal sidii noloshii rasuulka ilaahi aalkiisu ay ahaayeen waxadaثna abu bakr bn abi shaybata wacamru الnaqidi waزahir bn xarbi waabu kuraybi qaaluu waxay yidhaaheen waa raggaas abu kurayb ugu dambeeyo abu kuraybna maxamed ibn calaa oo raggii sagaalka ama tobanka ah aya ay ku kulmeen lixda kitaaba kaba mida balcaawa aan sheegi doona insha allahu tacaala waayo casharka caawa shan ka midi ku jiraan shan ka midi ku jiraan qaalo waxay yidhaaheen xadaثna wakiicu xadaثna acmashu can cumaarata bni اlqacqaaci can abi zurcata can abi hurayrata qaala qaala rasuulu اllahi salى اllahu عalayhi wasalam allahuma اjcal risqa ali muxamadi quutan wa fii riwaayati camrin haddaba camru naaqdi riwaayadiisa waxaa kuba sugnayd allahuma rzuq ayaa ku sugnayd halkan ijcal dan allahuma rzuq ala muxamadin quutan ilaahu muxamed aalkiisa waxaad ku arsaaqdaa waa sidee adduunyo aanay de waxa weeye bal aakhiro waxoodii iyadoo wax loogu soo dedejiyo adduunyo wixii ay aakhiro ku lahaayeen aanay dhicin madluumkoodii ay adduunyo ku aakhiro ku wada helaan ilah waxaad ku arsaaqdaa qood ku arsaaq lafdigii a kalen sheegayana waa kan waxadaثanah abu saciidin alashaju abu saciidin alashaj cabdullahi bnu saciid baa la yidhaahaa alashaj waa ninkii dakarka lahaa isaguna raggii sagaalka ahaa nin kamida weeye sagaalkaas buu nin kamida yahay abu saciidin alashaj qaala xadaثana abu usamata qaala samictu acmasha acmash baan maqlay oo dakara sheegay can cumaarata bni اlqacqaaci bihada اlisnaadi oo isnaadkan dee cumaarata acmashina waa kaase samictu acmasha dakara can cumaarata waa isnaadkiisa can abi zurcata can abi hurayrata wa qaala wuxuu yihi isagu riwaayadiisa kafaafan wax ku filan kifaayadooda qadarkood bal axaadiisu way noo soconaysaa biidn illahi tacaala xadiidkana horeynu usoo maray barhkoodna ay uxujaysteen ba dee waxa weeyaan kifaayadii uun dee waxay inay dee ka mudan tahay faqrigii mudqacaa iyo dee waana wax ka mudan iyo qanimadii iyadna ziyaadada ahaydba ama dee dhici kar layn duqyaan inu kaba yimaadeen xadaثna زuhayr بn xrb واسحاq بn ibrahim qala isحاq أخbarna وqala زuhayr xadaثna jariir can mansuur can ibrahim can اlأswad can caiشhaةa qalat ma shabica ma dhargino al muحamadi mحamed aalkiisu salى الlahu عalayhi wasalam mundu waqti laga bilaabay aalkiisii imaka halkan waa isagii iyo qoyskiisii dumarkiisii iyo dadkii kale dee ciyaalkiisii ama uu nafaqaynayo gurigiisa kuma sugnaan wey mundu waqti laga bilaabo qadiima madinata madiine uu yimi min dacaami burin qamadi cuntadeed halaata layaalin tibaacan e habeen waa laga dhargaa habeeno aan isku xigin oo kala durugsan oo laga dhargayna way jirtee laakiin saddex habeenoo isku xigta uun markaas kamau dhargin min dacaami burin marka min dacaami burin wuxuu saarayaa wixii kaleo de haddii saddexda habeen timir la cuno kasoo qaadoo timir waaba dee surta waa meesha way ka baxaysaa ama shaciir oo kale in saddex habeen uun iskuba xigina iyadna meesha way kaba baxaysaa bal waxa weeye dacaam bur uun saddex habeenoo isku xiga xataa qubida ilaa rasuulka ilaahi wafaaday kolle axaadiida bal hadal qurdubi leeyahay baan mar dib aan ugu yar khulaasayn doonaa biidn illahi tacaala xadaثna abu bkr بn abi shaybata وabu kurayb واسحاq بn ibrahima qaala isxaaq aخbarana waqaala اlآakharani xadaثna abu mucaawiyaةa can اlacmaشh can ibrahima can اlaswadi can caiشhaةa qaalat anaha qaalat ma shabica rasuulu الlahi salى الlah عalayhi wasalam ثalaaثaةa ayaami saddex cishoo tibaacan isku xigta min khubsi burin waa min dacaami burin iyo khubsi burin waa isla mid waa qamadi kimis iyo khubsi laga sameeyey xataa mada lisabiilina wa xataa qubido bay lamid tahay ilaa uu dee dariiqiisii uu maray oo uu tegay macnaa uu dee wafaaday wey xadaثna moxamed ibn musanى wa moxamed ibn bashaarin bal markii waxaan idhi abu kurayb haddana abu saciidin alashaj imikana moxamed ibn lmuhane iyo moxamed ibnu bashar labadooduna ka mid weeye sagaalkii ama tobanka qaala waxay yidhaheen xadaanaa moxamed ibnu jacfarin qaala xadaanaa shacbatu can abi isxaaqa qaala samictu cabdiraxmaan ibn yaziida yuxadiu abu isxaaq asabici baa leh cabdiraxmaan ibn yasiid waa aswad ibnu yasiid oo xadiidkii hore kuwa sugnaa walaalkii waxa weeye cabdiraxmaan oo lakiin can ilaswadi waayo aswad baa ka weyn can ilaswadi can caaishata anaha qaalat maa shabica alu muxamadi sala allahu alayhi wasalama min khamsi shaciirin waa heed kimisteed iskaba daaqamadiye yowmeyni mutataabicayn laba maalmood oo iskuba xiga xataa qubida rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam ilaa rasuulka ilaahay wafaaday xadaثna abu bakr bn abi shaybata qaala xadaثna wakiicu can sufyaana can cabdالraحmaan bni caabisi can abihi can caaishata qaalat waxay tihi cabdiraxmaan ibni caabis horta waa nin reer nakaca isaguna aswad iyo cabdiraxmaan iyo raggaasay isla reeryihiin waana nin reer kuufa waa taabici markaa taabiciintii dambe kaba mida ama dabaqadii afraad ee ruwaadda zuhri iyo qataade iyo kolley tirmidi mooyaane qorooyinka kale oo dhami waa shanta kaleba waxbay kaba wariyaan muslim se xadiidkan buu ku leeyahay abihi caabis baanu xadiidka ka warinaya wuxuu yihi abihi can caaishata qaalat ma shabica alu muxamadi sala allahu alayhi wasalam min khubsi burin waa qamadi kimistii iyo dee wax khubsi lagaba dubay fowqa halaain wax ka badan saddexa halkan wax ka sarreeye laakiin dee waataynu soo marnay saddex isku xigta kolley saddex mutafariqa way way dhacaysay way kaba dhargeen laakiin saddex isku xiga axaadiista qaarkood ama xadiidka duruqdiisa qaarkood ayaaba bukhaariya kuba sugnayd inaanu dee waxa weeyaan maalin keliya laba goor dee waxa weeya waanu saxata khubsu shaciir maalin keliya kaba dhergen oo hadduu dee mar laba dhergo kasoo qadqada ama casho oo kale laakiin laba waqti oo isku xigo uuna maalin keliya oo rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh iyo aalkiisii waxyaalaan ay kaba dhergayeen inaanan jirin bal taasaan riwaayadaasna waa xaweyaan xadiid ama waa xadiid inoo yimi xadaثna abu bakr bn abi shaybata qaala xadaثna xafs bnu diyaati can hishaam bni curwata can abihi qaala qaalat caaishatu maa shabica alu muxamadi sala allahu alayh wasalam min khubsi lburi halaaa xataa madaa lisabiili waa alfaadihii imakaan kaba soo baxnin axaadiisu waa xadiidkii caaisha un duruqdiisii waayo xadiid kale aynoo dambeeyo caaisha leedoo lafti kale ah oo raqam kala yeelanaya kani waa xadiidkaa hore duruqdiisii xadaثna abu quraybin qaala xadaثna wakiicu can miscarin can hilaali bni xumaydi can curwata can caaishata qaalat anaha qaalat ma shabica alu muxamadi sala allahu alayh wasalama yowmayni min khubsi burin ilaa waaxadumaa tamrun macnaa xataa laba yowman oo isku xigta maxamed aalkiisu kamay dhergin buri khubsigii in mid ahaani uu timiriya mooye macnaa ujeedadu maalin hadday kaba dhergaan khubs he qamadiyeed maalinta labaad dee hadday wax ka dhergaan ama waxay cuntadoodu waxay noqonaysaba timir bay noqonayse kin saddex cisho isku xigta ama laba cisho isku xigto nooca keliya burkaasa un cuntadooda ay wada noqoto taasi may jirin oo may dhac ahaynba awqaadda qaarkeed waxay ayd waxla-aan baa jirtay kolna ihaar baa jiray wixii uu rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh khaasatan sanadii dambe markay futuuxaadku furmeen dee haddana dad kale isagoo xoolo badan oo barhkood ari laba buurood dhexdood buuxiyey nin siiyey oo boqol geelo dad siisiiyey badan ogsiiyey oo kale ama la arko kun halaad inuu dhowr nin u qaybiyey haddana isagu iyadoy tahay ithaaran maa yafna alaa maa yabqa calaa maa yafna oo kale waa isagii aalkiisa tan buu u doortayoo waa kaba tegi jiray waa iska dayn jiray dadkaa kale ayuu isu dhaafin jiray awqaadda qaarkeedna xaaladooda cidhiirigii horey kuba jirtay iyo khushuunadii ceshbaabay taasi ayadoo markaa axwaal kala duwan bay lahayd ee kol uu isaar ugaba tago iyo kol waxla-aani ay jirta labadaba way jirtay xadaثna camr inaaqidu qaala xadaثna cabdat bnu sulaymaan qaala wayaxya bnu yamaan wayaxya bnu yamaanin xadaثna can hishaam bni curwata can abihi can caaishata qaalat bal xadiidku waa inoo soo socdaa lafdigiisuye muxuu yihi markii hore camr inaaqid xadaثna cabdat bnu sulaymaan qaala camrigii un weeye hadalkii ayaa soo noqday oo camr wuxuu yihi wayaxya bnu yamaanin xadaanaa oo maanta yaxya bnu yamaan mubtada uu yahay xadaanaana khabarkii yahay siiqadii baana ka dambaysay ismigii marka in cabdat bnu sulaymaan hishaam bnu curwu xadiidka uga wariyey وcmr الnaaqd waxaa kaluu ka wariyey nin kaleo yaxya بnu yamaan layba yidhaaho oo isaguna hishaam ibnu curwo kaba warinaya taas weeyaan oo macnuhu markaa waxa weeyaan un xadiidkan camrun inaaqid waa wariyey laba nin ama laba sheekh buu ka wada wariyo waa cabdat bnu sulaymaan iyo yaxya bnu yamaan labadoodna waxay ka wada wariyeen hishaam bay ka wariyeen taas baa macnaheyo kole sheekhuna raximah اllahu tacala xaggoose taa waaba kuwa dabdiya ku idaaxiyey macnaha hadalkan taas waa mid ama yaxya ibnu yamaan ninka la yidhaah hore umaynaan soo marin waa nin reer kuufa ah oo reer cijri ah waana nin dee kolley atbaacu taabiciintii raggii ugu dambeeyey raggoodii qeybtoodii raggii adigu ugu waaweynaa una dadkii atbaacu taabiciinta uguba dambeeyey waa nin xaggiisa marka la eego cibaadada iyo cibaado aada u badan lahaa saduuqna laakiin xifdigiisa ayaanay culimadu khaasatan beryihii dambe xifdigiisa ayaan fiicnayn oo waa dadka thawri in badan iyaguna wax kaba wariya ayuu kaba mid yahay yaxya ibnu yamaan thawri axaadiidiisa badsaday laakiin raggaa aynu soo marnay asxaabtii thawri ahaayee xifdiga badan iyo itqaanka badan lahaye axaadiidiisa aada u dabdiyey taa lamuu mid ahayn oo xifdigiisu ma fiicnayn akhdaa kala duwanna culimmadu way arkeen riwaayaadkiisa inay dhacday waktigii dambena ugu dambeyn waaba tagayur baa ku yimi bay yidhaahaan malaha waqti fariji wax ku dhacay daraaddeed ayuu tagayur uguba yimi kitaabkan aladab lmufrad ee bukhaari riwaayuu ku leeyahay laakiin saxiixa kuma laha riwaayo muslimna waa kan aan aragnay isagoo kule asxaabu sunan alarbacana waa ku leeyahay laakiin muslim waa xadiidkan un weeye xadiidkuna waa dee kolley duruq kalena waa yeelanaya isaga naftiisu waa maqruun oo cabdat bnu sulaymaan baa imika la socda oo keligii maaha markaa dee maqruun ahaan buu imika muslim kagaba wariyey bukhaarina aladab lmufrad asxaabu sunan laakiin bal waana intaas saxiixa kalena saxiixa bukhaarina kuma sugnaa wuxuu yihi ninkaasi can abihi can caaishata qaalat hishaam baa yidhi in kuna ala muxamadi salى اllahu عalayhi wasalam lanamkuhu shahra intu waa ti mukhafafa min athaqiila me waxaa weeye waa intii naahiyada ahayd me tii mukhafafaad ahayd weeye qaaliban taa mukhafafadii marka ay ficil gashona ficil maasikha ayay gashaa way badan tahay taasoo waa markay dee waata u badanba naadirba weeye inay ficil kaloo naasikhayn san oo kale ay la xidhiidho marka in hushaan iyo kuna waxaanu ahayn ala muxamedin su waxaan khaas yeelaya waxaan ujeedaa weeye on khaas yeelaya on hadalkan ula jeedaa ala muxamedin sala allahu calayhi wasalam nebi moxamed aalkiisii baan ujeedaaye lanamkuhu kuwa nagaada shahran bil ayaanu nagaan jirnay bil maa nastawqidu xaalaanaan karsanaha en shidahaynba oo binaari dab aanaan guryaha iyaga kuba shidahayn in huwa eg intii hore waxaan idhi waa almukhafafu min athaqiila laabta lanamkuhuna waa tii faariqada ahayd dee waxaanaynu leenahay markaa intu kol hadday mukhafafu min athaqiila noqoto waa la ihmaalinay asalkeedii hore inay ahayd waxa weeyaan damiirkeedii baa markaa lishani asalkeedu ina ayuha waa la takfiifiya damiirkeedu lishani buu noqday inta badanna ficil naasikhay gashaa laabtana waa laabta faariqada iyadii inta kale kala saarta naafiyada ama intan dambe waa tii naafiyada ahayd intan dambe oo in huwa maa huwa markaabaa macno noqonaya ma ahaan damiirkan huwana waxaan u celinaa waa dacaamkan aan siyaaqa ka karsayno de siyaqaan kee fahmaynaaye waxaa cuntada iyadu ama dacaamka iyagu ma ahayn ila tamr walma timir iyo biyo mooye macnaa bil dhanbaa rasuulkii ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh afdal albashar ee sida tirmidiya ay wariyeen loo bandhigayba inay de waxa weeyaan badxa umaka ama buurahaasi ay dahab u noqdaan meeshuu doono laba mara yidhi may-e ilaahow maalinna waan dhergi markaasaan kugu shukriye maalinna waan gaajoon oo waan kuu tadaruci iyadoo taasna loo bandhigay isagu diiday ayaa guryihiisii aan dabba lagu shidahayn ha noqoto wax la kariyo wax la dubayo xataa kimis iyo waxyaalo yaroo ama dee khubsi laguma duba haba noqotee ayaanay jirin bildhan waana inooga soo socotaaba bil in ka badan baabay noqonaysaa xadiid caaishun baaba inoo soo socda waxa ay ku noolaayeen muxuu ahaa waa timriya biyo labadaas wey dee kolkol wax yeeloo kaloo hadiyeah oy helaanoo ama caano dad ansaara ugaba imanayo xaggood manaaix lahaa iyo xoolo iyo kolkol wax kale oo dee ama raashin kaleo cid kale ay kariso kolkol soo gaadhaya sida laftii inoo dambeeya way jireene laakiin xaaladooda taas bayd gurigii wax la kariyaaba haddii wuxuun ay jiraan dee dabka waa la shidila si ama loo dubo ama loo kariyo ee laakiin waxaabaan jirinba weeye wixii jirayna dadkaa kale baahan baa rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu caleyh isu dhaafinaya وxadثna abu bكr بن abي شhaybةa وabو qrayb qاla xadثna abu usamة وبن نmayr عan هiشhام بن curwaةa bhada الاسناad in kuna lanمkث وlam ydkr آla mحamdi intaasuna وزاad abu qrayb في xadيiثi عan بn نmayr إlا an yأtiyana لحaym waa تصغيr لحmi hilib kooban inuu noo yimaado mooye de kolkol dadka mslimiinta ah ayaa wax hadiyaaye ama hadiya xaggooda ugaba iman jirtay wax gurigoodii lagu kariyey maaha wax weliba badan maaha waa tan taskiirisay kolkol markaa aan timir iyo biyo waxaan ahayn ay cunayeen ama ay cabayeen oo caana ay noo dambeeye way jirtay laakiin waa gurigii wax yaallaa muu jirin wax dab la shidayaana muu jirin bil iska daaya laba bilood baan kolkol oo isku xigta ayaan wax markaa dab laguma shidi jirin rasuulka ilaahay gurigiisa salawaat ullaahi wasalaamu calayh xadثna abu qrayb mحamed بn اclاa bn qrayb qala xadثna abu usamةa عan هiشhaam عan abيه عan caiشhaةa qaalat twafya rasuul الlahi slى الlah عalيه waslم rasuulka ilaahay ayaa wafaaday wlxaal ma fi rafi aniga rafkayga waa daaqadayda kolley araf waxay yidhaahba waa shib daaqi fi اlbeyt waa dee meelahan kolkol daaqadoo kaleo laakiin dabadda u baxsanayn ee intay yar godantahay sidii daaqad u samaysantahay wax la dhigan karo taas baa rafi lagu magacaaba barhkood bay leeyihin waa khashabo dee aqalka uun dhinaciisa adag ama dhulka sare looga qaado wax la dhigtee laakiin bal taas aan eegno raf waa shibu daaqin fi lbeyt wax daaqad u eeg laakiin dabadii aan u baxsanayn oo dee alaab la dhigan karo wax la dhigan karo kaas baa raf ku yahay haddaba waxay leedahay aqalkeyga kuma sugnayn wamaa fii rafi rafkeyga min shayin shay waa meel mala cuntadii ay dhigan jirtay yaakulu uu cuno duu kabidin ku beer leh adigu waa wax nooli uu cuno ilaa shadru shaciirin waa in heeda uun mooye oo fili raf aniga ii sugnaatay u sugnaatay shadri imaka halkan bimacna bacd waayo nisku nisfi buu u yimaadaa dee bacd iyo qeyb saas kaba yarna waa u yimaadaa kolkol jihada waa ka u yimaado halkan maqsuud maha shadra almasjid alxaraam oo kale macnihii kuba yimi barhkood baa ka dhigay wasqi barhki ay kaba dhigeen laakiin waxay leedahay waxaa adee daaqada ama meeshaa yar qaaday wasqi barhkiina ma ahayne adigu waa wax yar ama in heeda ayaa gurigaba taalay markaa rasuulka ilaahay wafaaday fa akaltu minhu haadi ha karsato ama ha dubato ee isagii baan wax ka cunay buu leeyahay shadrigii ayaan wax ka cunay bay tihi caaisha xataa taala calaya ilaa guba dheeraado uu dhammaanba waayo ilaahbaa barakeeye subxaana watacaala waa waxaa yaree koobnaa rasuulkii ilaahay waqtigiisii markaa wafaadayna guriga kuma sugnaa iyadii iyo dee ciddii martideeda ayd ama laba joogtay baa wax ka cunayey hadday wax ka sadaqaysanayso waa sadaqadeedu way badnayday way la sadaqay ula baxaysay arrinkiibaa dee ta ku dheeraaday oo wixii unbaaba dhammaan waayo fakiltu markaasaan miisay oo istiri balintan eego markii dee xirsi ibnu aadam iyo waxyaalahaasi soo galeen ayaa dee arrinkani wuxuu abaa mucjiso wax ilaahay kuba karaameeyo ahaa rasuulka ilaahayna mucjiso uba ah barakaa meeshii kuma sugnayde laakiin markay tidhi bal eego inta uu yahay dee way ogtahay markaasa wixii waa wax tirsan hadduu dhowr galaan u noqday dhowrkii galaan way tirsan yihin oo markaa dee dhowrkii galaan way dhammaanayaane fafaniya barakadii baa meeshii ka tagto uu dhammaaday kolley arrintan oo kale kitaabka kitaab alfadaa'il baynu laba qiso oo iyadna dee mucjizaad oo iyagoo rasuulka ilahay waqtigiisii way dhacaan baynu kuma soo maray fadaa'il ba ahayd kitaabkeena muslim baan ujeedaa haweeney umu malik la odhanayey oo cuka ama qumbay lahayd subaga kuwan lagu shubtaa rasuulka ilaahay bay ugu soo hadiyeyn jirtay subagaas ayay ugu soo hadiyeyn jirto dee markaa subagii marka rasuulka ilaahay loogaba shubo waa weelkii waa usoo noqonayay marka dambe iyadoo guriga wax idaamiba aanu u ool ama subag iyo waxba aanu ugu ool caruurteedu markay idaam iyo wax kaba doonaan ayay cukadii rasuulka ilaahay wax ugu hadiyeyn jirtay ayay eegi jirto subagun baa laga heli jiray subagu ayaa laga heli jiray taas waynu soo maray markii damba maxay samaysay waa sida kitaabka inoogu sugan tahay waa kitaab alfadaa'il rasuulka ilaahay fadaaishiisa bay kaba mid tahay inay tirfa casirto markaasay soo gurdisayoo khalaas u dhamaaday barakadii halkii bay kaga tagtayoo rasuulka ilaahay bay u timooda tiri casartiiha miyaa saasaad samayso haddii aanad saa samayn laqaama lakum baa rasuulka ilahi yidhi saynu soo maray waxaana xadiidka ku xigay uu ahaa kaasuu ku xigay xadiidka jaabiro nin rasuulka ilaahay malaa dee shadri isna wasqi isanoo shaciir iyo waxbuu siiyey isagiiyo qoyskiisiiba ahaynoo way cunayeen oo ila baxayeenoo dee markii dambe muddo ay saasay u dhammaanba waayey ayay isanoo kale umiiseenoo markaasaa wixii kaba dhamaado rasuulka ilaahay yihi low lam takilhu laqaama lakum way haddaydaan meesin waa arintan xirsigan iyo ibnu aadam iyo bal waxaa guntiisa ogowdaas dee barakadii baa ka tagtee waa idin joogi lahaaba taas labada xadiidba waxaynu kuma soo marnay saxiixan muslim de waxaana jirta xadiid tirmidi ay wariyaan kana idhahaan kiishka abu hurayra abu hurayra kiishkiisiya kitaabka tirmidi buu kuma sugan yahay oo rasuulka ilaahay in uu la yimi tamaraad waxoogaa timira u yihi igu ducee isagina waaba ahla sufa waxaa mahayso rasuulka ilaahay baa ugu duceeyo yihi bal kiishkaaga misudkaaga yeeloo gacanta u geliyo macnaha ujeedada soo urgufin haka daadin ee gacanta u geli kitaab tirmidi iyo baaqiya bay wariyeen de halkan ugu xidhnaan jiray xaqiga waa waxaa yara bad gacantuu geliya wuxuu ihi markaasa ku sugan intaasoo wasqi ayaa fii sabiililahi xataa dee waa sanado dhan buu waday oo xataa intaasoo wasqi baan kaba raray ama kaba sadaqaystay ilaa waqtigii malaa cusmaan la dilay ayuu ka go-ay kiyo dee ilaa waqtigaasu la soo gaadhay oo dhowr iyo labaatan sanadood ayuu lala soo gaadho intaas wax kaba cunayo bal taas bay hayd oo iyadna xadiidku tirmidiya baa wariyeyba bal taas bal hadda waxaan leeyahay tanna waa taa baabkeedo caaisha markay taas lakiin arrin kalaa jira xadiid rasuulka ilahi axaadiistiisii kamidoo kiluu طcaamakum yubaarak lakum ba fiihi waay cuntadiina miisa waa laydin barakayn kolle sheekuna raximah llahu tacaala halkan buu soo qaadayba xadiidkaas wuxuu isagu yihi bal macno kale oo culimada yidhaahana waan raacinaynaa sheekha cibaaradiisa markan uu rasuulka ilaahay cuntadiina miisa dee kan kama soo ma khilaafayso way ka duwan tahayoo wuxuu wixii waa majhuulba wixii kuu yaalay halkaas ee in baa laga soo saaraya bal inta uu yaheed haysato dee tiriyo dabdiyo taa ujeedadu maaha laakiin wixii nafaqa loo soo saarayey dee si bal kolkol aana israaf u noqon oo wax dadkii meesha joogay in ka badan aan loo karin oo kale waa taas waa ikhraajkii nafaqada iyadoo wixii harsan aan dee la qiyaasayn oon la tirinahayn ayay noqonaysaa waxaan kolba dee lasoo saaraya maalinteeda nafaqaan looga soo saaraya si ay qadar la ogya noqoto oo intii reer kuba karsanayay iyagiiyo martidooduba hadday dee noqoto oonay wax ziyaadiya waxyaalo taasi aanay uga noqon taasba waya si aan intii dee loo baahnaa in ka badan aan lasoo saarin ama wixii loo baahnaa wax ka yarba arrinta ay noqon haddii aan dee xisaab la-aan taasay tahay balan tafsiir kalena waa jiraayo sheekhoona halkan soo dhigan oo ah xadiidku waa iibkii oo kale dee marka wax la iibinayo ama la iibsanayo dee tan si loo ogaado in waxa weeya ruux kasta xaqiisii oo xuquuqda ay u taab noqoto nina aanay kii kale wuxu raacin intaasoo saac baa ruuxu iibsaday ama intaasoo galaan baa lagaba iibiyey waa loo miisayaa miis bay noqon tawfiyadaasi de waxa weeyaan un waa si xuquuqdii ay u taab noqoto ruuxna aanay xaq kale oo cid kale ay xaq kale aanu raacin ama wixiisi aanay wax kaba dhidmin taas bay tahay oo markay cindalbeec ay noqoto waa baab kale waa la miisayaa la dabdinayaa si xuquuqdii ay u taab noqoto nin kastaba xaqiisii u qaato waxna aan loogaba dhimin waxna aan loogaba siyaadin oo dee bal matalan taas oo dee wax ziyaadiya aanay uba raacin mar taas bay noqoto xadaثna yaحya بن yaحyى qal xadaثna cabdالcaزيiز بn abi xaazimi can abihi can yaزيid bni rumana can curwata can caiشhaةa kolley waxaan leeyahay dadku dee mirarkaa yar cusub mooyaane waa dadkan soo arki jirnay abu xaazim alacraj iyo yaزيid bn rumanna waa isla dabaqa un weeye oo min baabi riwaayaة اlaqraan bay noqon waa laba taabici sida curwaba taabici u yahay laakiin taabici ka weyn uu yahay iyaga can caiشhaةa anaha kaanat taqul waxay ahayd mid tidhaaha wallahi baan ku dhaartee ybna khti walaashay inankeediiow dee asmaa dhashee in kunna in hushaaniya kunna waxaanu ahayn waatii mukhafafadahayd lananduru kuwa eega ila alhilaali bil uma alhilaali haddana bil uma alhilaali bil halaaثati ahilatin waan jaraynaa kuwii hore ay bedel kaba tahay saddex biloodoo fii shahreyn waa saddex dhalasho oy bishii ay bilatay saddex biloodba aan idhaahno oo fii shahreyni laba bilood dhexdooda kuma sugan macnuhu waa maxay imika bil hadday imika bilato oo markay dhammaato ay tii kala bilato laba goore baynu bishii aragnay muddaduna waa soddon cisho dhexdood ka soo qaad haddii taasna ay dhammaato tii kale ay saddexaad ay bilato saddex bilashaa jirta laakiin muddadii maxay noqonaysaa inay tan kale weli way dambaysay ayaamaheedii oo waa bil madaxeed baan joognaa intii kale o dhan baa dambaysee laba bilood ama lixdan cisho ayaa saddex goorna ay bishii dhalanaysaa la arkaya tii koobaad iyo tii markaa bishii labaad markay dhalatiyo tii saddexaad oo bilatay una laakiin ayaamaheeda ay dambeeyaan taasba wey marka waxay leedahay saddex goor bay bishu noo bilanaysay waana muddo laba bilood ama lixdan cisho dhexdood ah walxal mawqida aan laba shidin fii abyaati rasuulillaahi sala allahu calayh wasalam naarun rasuulka ilaahay guryihiisii aan damba lagu shidin waa lixdan cisho oo guryihii rasuulka ilaahay afdal albashar loo bandhigay inay badxa umakayaanba buurahaasi dahba uba noqdaan ayaan damba laguma shidin macnuhuna waxa weeye cunto gurigeed yaa taalay oo la kariyo ama la dubaa may jirin saa daraaddeed baan damba loo shidahayn wax kale oo dee waxa weeyaan xataa sawiiqna haba noqoto qaala wuxuu uhi qultu waxaan ihi yaa khaalatu qaala waa curwa odhanaya waxaan ihi yaa khaalata habaryartay famaa kaana yuciishukum yucayishukumna halkan u dabdisan tahay adugu labadaba haddii dee waa isla macno maxaa idin nooleynayay maxaa ku nooleydeen kol haddaan laba bilood baa idaa dab shidan qaalat waxay tidhi alaswadaani labada badmadow atamru walmaa waa timirtiiyo biyaha kale waa taqliib timirtooduna madowgaasay uba badnayd timirtii madiina dee waa tan mid aan madoobeyn baan aragnay iyada madowgaasay uba badnaydba biyuhuna waxay yidhaahaanba dee waa ma waa shafaaf oo laa lawna lahuya waa taqliib se dee imaka halkan oo kale waa marka laba shay oo wax wadaagsanaya israacaan oo kale labada mid ahaan lafdigiisa ayaa lagu tasneeyaa ama taasi ha ka timaado shayga midkooda sharafta badan ama ha noqoto dee ka fudud sa alcumaraan oo kale abubakar iyo cumar abubakar baaba sii fadli badane laakiin labada laftii labada ismi baa kala fudud oo abubakrin halka laga tasniyaynayo de cumar tasniyadeeda kaba sahlan alaswadaan oo kale alqamaraan waa dayaxa iyo cadceeda oo kale alqamaraan bal taasba weeyaan iyo dee alfaado kale alabawaan aabaa iyo hooyada waa tan mid ahaan laftigiisi laguma jamciyey lagu tasniyeeyey haddaba waa waxaanu ku nooleyn waa timir iyo biyo ila laakin anahu shaniye qad kaana lirasuuli illaahi sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahi waxaa u sugnaa jiiraanun min alansaari waa dad jaaroo ansaar ah wa kaanat lahum manaaixu manaaixu waa jamcu maniixatin asalkiisa hore waa neefka laismaal siiyo dee ruuxii maal ahaan loo siiyeyna caanihiisa isagaa leh oo ku intifaacayo caani waa la siiyey waa iibsan karaa waa cabbi karaa cid buu siin karaaba weeye bal taasba weeye waxaa iyaga u sugnaa manaaix fa kaanuu waxay ahaayeen yursiluuna waa adigu xoolo irmaan neefaf irmaanun yursiluuna kuwa dira ilaa rasuulillaahi sala allahu calayh wasalam min albaaniha caanaheeday wax ka mida usoo diri jireen fayasqiinahu caanahaas buu na waraabin jiray ama na siin jiray oo bal caano waanu kolkol helaynay waatii riwaayadii horena aan kuwa soo mar aynu kusoo marnay xadiidkeedii caaishee hore un ilaa an ya'tiyana luxaymu xoogaa yaroo hiriboo dee cid inoo soo hadiyeysay inay noo yimaadaan un mooyaane bal adigu waxay iyagu karsanayeen iyo dab ay shidanayeen may jirin cuntadooduna waxay ahaydba timirtaas iyo biyahaas ayaaba lagu noolaa kolkol waxoogaa dee meelo kale uga yar iman jiray oo dee wax markaa gaar ahaantiisa lagu noolaan karo ine waa maalin kasta u imanaye may ahaynbe taas baa jirtay unayo bal xadiidkan kale caaisha ayaan waxa weeye walow xadiid kaloo caaishana uu kaba dambeeyo ayaan imika raacinayaa waana axaadiid kuwan hore uun dee la macna ama kuwii horeynu soo maray in yar baa hadalkii qurdubiye baad markaa ku yar joogsanayaan sheegayeen xadaثanii abuلظahiri أحmedu qaala akbarana cabdالlahi بn wahbi qaala akbaranii abu skri waa xumayd ibnu ziyaad ba ninkii la odhan jir horeynu usoo marmarnay yaziid bn cabdالlahi bn qusaydin وxadaثnii haruun بن سacيidi qaal xadaثna بن wahbi qaal aخbaranii abu skri can بni qusaydi can curwaةa bni زubayr can caaشhaةa زawji النabiyi slى الlaه عalيه وasلم qaalat anaha qaalat laqad maata uu dhintay rasuul الlahi slى الlaه عalيه وasلم wlxaal maa shabica aanu dhergin min khubزi وazaytin waa khubzi ama shaciir ha noqdo ama xindee iyo wazaytin saliid ama zayt fii ywmi waaxidi maalin keliya maratayn eeg mar maaha waa laba goor oo ujeeddadu laba goor oo isku xigto maalina isagoo qadeeyo haddana casheeye weeye waxaanuu ku qadeeyo ku casheeyeyna uu khubsi idaam leeyahay aan kolkol khal iyo waxyaalahaas aba dee sida xadiidkii ahaa horeynu usoo marrayba kaas adcimo way noo horeysay in rasuulka ilaahay yihi wax idaama ma haysaanay khal baan haynaa idhaahnaan idaam kala jirin oo yihi nicma lidaam lkhal waa xadiid aynu soo maray ee tan waa kimis ama khubsi laga sameeyey ama xindo ama shaciirtii u badnayd oo lagu idaamay oo idaam loogaba dhigay dufan zayt in balkaas laba gooroo isku xigta weeye waa maalin waa dhici karta mar inuu cuno laakiin mar labaad haddana isagoo ku qadeeyey haddana kii un waa maha wax weyn oo faakhira maaha maha sariidkii aynu soo marnay dee waxa weeyaan sariidkii iyo dee bal waxyaalihii ammaantiisii aynu soo marnay arrinku maaha ee waxa weeyaan waa kimistaas ama khubsiga iska qalalane idaab loogaba dhigayo zaydkaas laba gooroo isku xigta rasuulka ilaahay isagoon ka dhargin ayuu waxa weeyaan wafaaday bal kolley axaadiidan baabku aynu ku hayno waana axaadiida imaam nawina raximah llahu tacaala majmuco kamid ah oy kaba midiin de xadiidkii cutbat bnu khaswani casharkii hore xadiidkii nooguma dambeeyey xadiidkii de saciid iyo aynu isna baabku kuba soo arooriyaay ama riyaadkaan ujeedaaye bal axaadiidan baabku alfaadaheedu way kala duduwan yihiin laakiin macnuhu waxa weeyaan un oo ina tusaysa ama macnuhu yasuu qurdubi idhaaho rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh lam yakun yudiimu shibac ama shabac dherag uu daa'imi jiray ama laba waqti oo isku xigta uu wada dhergi jiray may jirin raaxaysi uu ku raaxaysto ceeshka iyo nolosha oo dee anwaac adcimo iyo waxyaalahaas oo kale uu bal matalan guryihiisa xataa laga heli jiray isaga iyo ehelkiisa oo dhami may jirinba arrintoodu waxay ahaydun waxyaalaha dee kolkolna in alaswadaankaas baaba uba badnayd mararka kalena ama ha noqoto khubsigaa shaciir ama kaa xindee kolkol waxyaale ay heli jireen ay kaga kaaftoomi jireen iyagoon isku xigxigsin ee ay kaga kaaftoomi jireen waxaa quudka u noqonaya saa rasuulka ilaahay ba yidhi allahuma ijcal risqa ali maxamedin quutan taas bay ahaydoo arrinkuna waxa weeyaanuun waa ithaaru maa yabqa calaa maa yafna wey aakhiradii baaqiga noqonaysa iyo dayibaadkeedii bay dembaysiisteen waxaan dhammaanayay kaba doorteen iyadoo adduunyadii u furantay markii dambe oo ay qanaa-imtu ay badnaato fay uu yimi oo xataa jizyadii baxraynio ay timi oo khaybar inta la furtay raashinkiina uu intii hore kaba batay ayaa haddana rasuulka ilaahay xaaladaa laazimi jiray horena waxaynuu soo aragnayba rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh reer bani nadir dabadeed inuu sanad wax ku filaata qoyskiisa uga dhigi jiray axaadiidanna waa taanaan aragnay laba bilood oo iskuba xigta inaan wax aan guryihiisaba dab lagu karin jirine laakiin bal markaa waxaan leenahay horta waqtiyada qaarkood wax la-aan baaba jirtay oo waaba taasoo muhaajiriintii xoolahoodii way ka yimaadeen aan ansaarna isaarkii ilaahay kuba ammaanay bay laba yimaadeene laakiin xaalada dhaqaale aad bay uga leeyatay markii khaybar la furtay nadiir bani nadiir markii la furtayna waa kaa rasuulka ilaahay waxway kordheen laakiin wax weynoo saasoo la sheega may ahayn khaybar markii la furtay saynu soo marnay ayaa iyadana dadka muslimiinta dhaqaalahoodu sii fiicnaaday oo bal dadkii muhaajiriinta ahaaye dhir ay leeyihiin oo timira ama dhul ay leeyihiin oo wax ka beerayihiin oo ansaari lahayd haystay ee maniixa ahaan u haystay waqtigii ay waxyaalee way celiyeen oo markaas way celiyeen ba sababto waxyaalaha laba helay ehelakana iyadoo xaaladu taa jirto oo rasuulka ilaahay korkor sanada wixii kuba filaada ehelkiisa oo timir iyo shaciira uuba dhigayay ayaa dadka baahan ee imanaya dayfka ah dadkaa iyaguna waxa weeyaan ama jihaad iyo umuuraha kuba jira ayaa wixii uu qoyskiisa uba dhigay ayuu haddana dib uguba bixin jiray iihaarkaa daraaddeed markaasaa dhici karta intii uu ugu talagalay iyaga nafaq ahaan waxyaalaha kale imanaya ee dawaarida ah ee uu kuba bixinayo ayaa keenaysa inay dhammaystaan oo iyagii aanay waxba uba hadhin ee iihaarkiisana waa jiray iyadoo arrin dadkii kale ay xaaladoodu roonaatay ayaa rasuulka ilaahay waxaa badan isagoo bixinaya ayuu isagii ehelkiisina tan quudkaas uuba doortay in isagoo ilaahay subxaana watacaala taa kaga raaliya uguba shukriyaya markaa uguna tadarucaya bal markaa arrinku kaas bua kol wax la-aani jirtay iyo kol maalan ay jireen dee umuurahan kale dee baahida badan ee kale jirtay oo rasuulka ilaahay wixii ehelkiisi uu kaba horreysiin jiray iyo isagoo dooranayay bal waxaa baaqiga noqonayo adduunyo kaba dooranayay umuurahaasaa adigu isbeerbeersaday oo keentay axwaalahan imika aan hayno ee xadiidka aan kuba arkay ama axaadiisan inooguba sugan xdثna يحyى بن يحyى qال أخبرna داود بن عبدالرحمن المkي الcطاr عن منصور منصور بن عبدالرحمن عن أمه hooyadii صفية بنت شhيبة labadoodaba waynu soo aragnay عن عائشhaةa ح وxdثna سعيد بن منصور qال xdثna داود بن عبدالرحمن الcطاr qال xdثnي منصور بن عبدالرحمن الحجبي qoladii de beydka xijaabadiisa haysatay reer cabdidaar weya alxajabi نصbado can umihi safiyata waagtan hooyadii safiya bintu cabdiramaan ibnu shayba la odhanayay bukhaari oo kale waxaa ku sugan inay rasuulka ilaahay aragtay ama ay wax ka maqashay walow dee daraqu didiidan yahay idraageedaba bal waxa weeyaan waa saxaabiyad yar baan leenahay horaynu usoo aragnay can caaishata qaalat twufiya rasuul اllahi salى اllahu alayhi wasalam rasuulka ilaahay waa wafaaday xiina shabiica markay dhergeen annaasu dadku min alaswadayni labada madmadow dhaqaalihii khaasatan khaybar yaa la furtay oo saddex sanadood dabadeed atamri walma waa timirtiiyo biyaha markii laga dhergaya ujeedadu intaas laga hadal dee kolley timirtii marka hore biyo way haysteen marka horebe eeg biyo waa la haystay waa timirtan ka dee dhici karlayn loo maaliqadayayba oon la wada haysan dee dad haysteena way jireenbe haddaba si guud markay dadkii labataasi ay noqotay timirtii wax mutawafira biyuu markii horeba mutawafir bay u ahaayeen dee biyuuna keli ahaantooda hadday mutawafir u yihin ruuxii wax dherginaya maaha uu ku noolaanayo weligii ku noolaan karo haddaba markii labadaas ay ka wada dhergeen ee ujeeddadu timirtina ay noqotay kifaayadoodii ay kaba heleen ama ay kaba dhergeen ay badnaatay taas baa rasuulka ilaahay wafaado dee khaasatan waxay kasoo bilaabmaysayna khaybar intii la furtay dabade waa saddex sanadood dambe ee rasuulka ilahi xayaatadiisi xadaثnي mحamed بن mثنى qal xadaثna cabdالرحمن wain mahdi can سfyaan can mansuur bni صafiyata wanaka ibn cabdالرحمن الصafiya wahooyadii can umih can caiشhaةa qaalat twufiya rasuul الlahi slى الlahu عalيه وasلم wlxaal qad shabicna aan dharagnay min alaswadayni almaءi wالtmr waxadaثna abu quraybi qala xadaثna ashtaciyu xa waxadaثna نصr bn عaliyi qala xadaثna abu axmed kilahma can سfyaan bhada اsnaadi غayra ana fii xadiiثihima can sufyaana wama shabicna min alaswadayn macnuhu waa maxay imaka halkan ashtaci waa cubaydullahi bnu cubayd raxmaan kii aan marka dhaweyd soo haynay abu kurayb buu kaba warinaya sheekh kaluu muslim ka wariyay waa nasr bnu cali aljahdami isaga abu axmed ka wariya moxamed ibn cabdillahi bn zubayr haddaba labadoodan marka waa abu axmed iyo alashtaci waa asxaabtii sufyaane ayaa can sufyaana ka wariyey bihada isnaadna isnaadkii sufyaane muxuu ahaa can mansuur can umihi can caaishata laakiin kayra ana fii xadiiثima can sufyaan labadan dambe xadiidkooda sufyaan ay ka wariyeen waxaa ku sugnaa wamaa shabicnaa min alaswadayni waa halkaa eg twufiya rasuul اllahi salى اllahu عalayh wasalam waqad shabicnaa min alaswadayn ama xiina shabica الnaas min alaswadayn bay iyagu maxaa dhacay nafyi bay iyadoonaan weli ka dhergin alaswadayna laakiin culimadu siday leeyihiin dadkaa jamaacadee kaba badnaa riwaayadoodo ah markii la dhergay waa se riwaayaadka kale dee iyaguna axaadiid kale inoogu yimi ay tilmaamayaan ayaa ah halkan sawaab weeyaan oo imika nafyigu maahae waxa inoo arrinkii hore ee ahaa waqtigii laga dhergay maaha iyadoona aan kaba dhergay markii lagaba dhergay ayaa ah ta sawaabka taasi waa inta yare xadiidka laftigiisa riwaayadiisa inooguma sugan arrinta kale jirta waxa weeye nasr bnu cali aljahdami waa ninkii shanaadan sheegayay macnaa caawa waxaan aragnay shan nin oo ah dadka ay jamaacadu ama kutubtan lixdaaba sheekhyadoodu ay la wada kulmeen waxna ka wada wariyaan shantaas laba waa dee saddex inaguma badnaa abu kurayb iyo moxamed ibnu musane iyo moxamed ibnu bashaar waa saddexa waan soo aragnay waxaa kaloo nin isna soo noqnoqdo cabdullaahi ibnu saciid alashaj waynu soo aragnay imikana nin shanaad baa jira nasr ibnu cali aljahdami waa shan haddii aan toban ka dhigno na shan baa inaga dhiman haddaan sagaal ka dhignona waa sagaalka aan hubno eh dee afar baa dhiman oo afarta dhimani waxay noqonayaan isaga moxamed ibnu macmar albaxraani waa taas dee kitaabkeenan iyo dhammaan iyo camr bnu cali alfallaas waa xaafidkii shahiirka ahaa camr bnu cali alfallaas iyo imika haldan shan halkan ayno ziyaad ibnu xasaan taas nin ziyaad isaguna laba yidhaaho bal iyo yacquub yacquub ibnu ibraahim adawraqi waa intaas weeye bal afartaas marka la eego sagaalkaas iyada waan hubnaa inay ka wada wariyeen dhammaantood waana sagaalkaa nin nin baa jirta moxamed ibnu saciid aljawhari la yidhaaho kitaabkeenna waa ku sugan yahe afarta asxaab sunadna waa ku sugan yahe laakiin iskhilaaf waxaa jira bukhaari ayay dee nin baa meesha ah soo galay oo isaga iyo isaga maaho waxaa la isku khilaafsan yahin bukhaari inuu kaba wariye bal intaas waa ninka tobnaad oo isagu jawhari oo isaga iskuma khilaafsan yahin waxaa jira laba nin oo kale oo cabaas ibnu cabdilcaiim alcambari kitaabkeenana rijaashiisa ka mid ah asxaabu sunanna ku wada sugan bukhaarina ka wariye laakiin bukhaari baan xadiid musnada kamuu warina xadiid mucalaqa mucalaqaad buu kaba wariyey waa intaa hoos uga yar dhigtay uun oo bukhaari bay tacliiq tahay laakiin wuu ka wada sugan yahay waxaa kaloo jiroo soo raaci kara qutaybat bnu saciid ninkan kitaabkeena kuba badan ragga kale ee waxa weeyaan ibnu maaja baa waasida ah oonu dee la kulmin waasida isaguna waa ku jira ayo waasida kaga wariyey intooda kale waa ka wada wariyo markaa shanba kaba wariyey ninka lixaadna waasiduu kaga wariyo isaguna waa ta bal matalan raggan kaba saareyse bal waxaan leenahay ragga aynu kolal badan kusoo hercelcelina kolna aan siiya reexreexayna lahayn waan sheegi doonaa waa sagaalkaasoo shanca waan hayno محamed بن المثنى iyo محamed بن بشhاaر iyo نصر بن علي الجهdم iyo cabdاللahi بن سعيد الأshج iyo abu qurayb محamed بن العلاء waa شhanta caawa inoogaba sugan caشhaرka iyo زiyاad iبن yaحyى الحaساn iyo waxa weeyaan alxasani iyo محamed بن mcmr البحrاني iyo cمر بن علي الفلاs iyo ninka isaga yعqوب iبن ibrahيم الdwraqي taas ba kolley ninkaa shanaadna wuxuu leeya nadmi buu leeyahay qolayn kalenuu nadmiya sida saaxib albaxr muxuud iyo kolley nadmi dhowr beyda ibn nasiridin kitaabkiisan tawdiix lmushtabih laba beyd oo kuba suganoo laakiin uu rumuus kaba dhigay tarara waa khabdu tamqin khabdu tanqin waa kha iyo miimiyo wuxuu adigu lixdii kitaabbuu xuruftoodii googooyo xuruf kaba dhigay can mashaayikhi cashrati hum alcanaziy aljahdamiy bnu macmari markaasaa tan oo deetuu adigu tiriyaayo bal tobankaa maca ilaa jawhari buu tiriyaaye labada bayd insha allahu tacala waan diin soo qori doonaa insha allahu tacala haddii bal ama labada bayd kolley horenaba waxaan filaya dad waa naguba qoray dee magacyada ayaa sideeda u wada xafidi doontaano bal intaas weeye waxay noo soo raacayeen cabaas ibn cabdilcaiim alcambari oo aan leenahay bukhaari baa tacliiqa inta kale waa riwaayo iyo qutaybat ibnu saciid oo ibnu maajah baa ah waasido intooda kalese waa dee mubaasharatan bukhaari muslimna dadkan oo aad iyo aada uba badsaday weeye taaba wey markaa bal waa dadkan waa de kitaab kale du dabaaqiina waa ti aan kol lahayn waan yar wada sheegi doonaa intaas weeye qolooyinkaas bal ama sagaalka ama tobanka xadaثna mحamed بn cabadi bn abi cmar qal xadaثna marwan yacni yani اlfazariya can yaziid o bnu kaysan can abi xaazimi can abi hurayraةa qaal wladii nafsii biyadih waqala bnu cabadi wladii nafsa abi hurayrata biyadih ma ashbaca muu dherginoo rasuul اllahi salى الlahu عalيه wasalam ahlahu ehelkiisa ثalaaثaةa ayaamin saddex xishoo tibaacan israacsan kamuu dhergin min khubsi xindatin waa xindo iyo qamadi khubsi laga dubay xataa faaraqa addunya ilaa uu dunyadii kaba tegey xadiidka caaishun buu la mid aynu kaba soo baxnay xadaثanii moxamed bnu xaatimin qaala xadaثana yaxya bnu saciidi can yaziid bni kaysaan qaala xadaثanii abu xaazimin qaala ra-ytu abaa hurayrata yushiir biisbacayhi miraaran yaquul macnaa farihiisuu ishaaraya ma biisbaci fartiisa marar oo isagoo wax ku ishaaraya oo leh waladii nafsu abi hurayrata biyadih ma shabica nabiy llahi salى اllahu عalayh wasalam waahluhu ثalaaثaةa ayaami tibaacan min khubsi xindatin xataa faaraqa اdunyaa ilaa waa dunyadii faaraqay allah subxana wataعala ala alam subxaanaka allahuma bixamdika ashhadu an laa ilaha ila anta astaqfiruka watuub ilayk allahuma zidna walaa tanqusna wakrimna walaa tuhina wacadina walaa taxrimna waathirna walaa taأsir calayna